dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofiba qof
kulan wacan oo wanaagsan meel walbaa joogtaan isi kastoo maqalkan idiin soo gaariyaba ku soo dhowaada barnaamijka xulashada warasada xilli walba cadaanka aad maqashaan marka laga reebo habeenaba jimcaha
waxaan ahay ganacsade anu ganacsadaan ahay oo waxyaabaha dalka keento dadka maxay u taraan dadku way daacaan oo markay dadku ay cunaan kutileetale beesha almananayso iskolabada kaarno waba firito ayay dadku cabaan kabacdi dibraday bi'isaa walaalo dadku wax dharag bixiy uma baahnay wax gaajada bixiya u baahan yihiin yaa maxaa tidhi dadku waxay u baahan yihiin wax gaajada bi'iya laakiin uma baahna wax dharaga biya miyaa tidhi alla ilaahay waa sidaa adeer adigaa iga quman waa runtaa
mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa khamiis jimca soo gelayso taarada ku aasaysan tahay shanta bisha labiyo tobnaad ee disembar sannada labaatan toban iyo sagaal qodobada barnaamijkan caawa aan ku soo qaadi doono waxaa qayb ka noqon doona dagaal u dhexeeya laba milasha bilaad ee kala taabacsan maamulada puntland iyo galmudug ayaa maanta ka dhacay qaybo ka mida koonfurta magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee galmudug warar soo baxaya iyo xiisad dagaal oo markasta laga cabsi qabo ayaan gorrow idiin soo gudbi doona waxyaabaha kale caawa barnaamijkan ku dhegaysan doontiin waxaa qayb ka noqon doona maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya ayaa dil toogashaha ku xukuntay nin hore dil kale uga geystay magaalada dhuusamareeb ee galmudug xukun ay riday maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya ayaan goorrow idiin soo gudbi doonaa waxyaabaha kale caawa barnaamijka ku dhegaysan doontiin waxaa qayb ka noqon doonaa kulan muddo saacdaha qaatay oo muqdisho ku dhex maray sheekh sharif sheekh axmed iyo wakiilka qaramada midoobey ee soomaaliya ayaa lagu kala tegayay waxyaabaha ay ka wada hadleen ayaan goorrow idiin soo gudbi doonaa waxyaabaha kale caawa barnaamijka ku dhegaysan doontiin waxaa qayb ka noqon doona maamulka puntland ayaa war ka soo saartay duufaano laga cabso qabo inay ku dhiftaan qaybo ka mid ah deegaanada puntland warqad ka soo baxday qaybo ka mid ah wasaaradaha maamulka puntland ayaa idiin soo gudbi doonaa goorro cabdiraxmaan cashkuur warsame oo ah hogaamiya xisbiga waajir oo maanta warbaahinta kula hadlay muqdisho waxa uu sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ee cayaan ay soo kiciysa ay ka faa'iidaysteen hadal uu ka jeeshay waddanka jarmalka goorro ayaan idiin soo goorro ayaan idiin soo gudbi doonaa khudbadda uu maanta magaalada caasimadda ah muqdisho uu ka jeeshay kamaal daar xasan guutal oo masharax u taal xilka madaxtooyaha galmudug cadadad ayuu soo gaaray qorshaha safarkiisa ayaan xogo dheeriga idinkaga haynaa gorro ayaan idiin soo gudbi doonaa qodobadaas waxaan kusoo korintaa barnaamij aan ku jirno ayaad maqli doontaan xubintii kalamaan qaybaha dambe ee barnaamijka waxaa ku dhegaysan doonteen haysta
adiga goobnaga dhigay abtirsinta gaarka soomaali galo xaqa gudashaadiisiyo gacal sooridiisiyo dhaqana la gaadhay gaarsiisay baan nahay gaarsiisay baan nahay
tabinta iyo diyaarinta barnaamijkan anigu xasana saaxiibkay cumar axmed ibraahim saxaafo ayaa jira jaamac jiray ayaa barnaamijka caawdhanka farsamo iska kaashinaya ee waa mar kale iyo xulasha warisada kulan wanaagsan saaxiibyada kusoo dhawada barnaamijkan waxaan ku bilaabaya magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug koonfurteeda oo maanta dagaal culus oo ku dhex maray laba milasha bilood oo kala taabsan oo kala taabacsan maamulada puntland iyo galmudug deegaano dhaca koonfurta magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug waxaa maanta ka dhacay dagaal culus oo u dhexeeya laba milisha bileed kuwa oo kasoo kala jeeda maamulada puntland iyo galmudug waxaan dagaalkaas uu salka ku haya anooyin qabel oo muddo u dambeena ka taagnaed qaybo ka mida gobolka mudug dagaalkaas waxa uu ka dhashay dagaalkaas ayaa waxa uu ka dhacay deegaan lagu magacaabo ina diiday oo qiyaastii shan iyo toban kilomitir dhinaca bari kaga beega deegaanka afar waaqa ee gobolka mudug ku yaala dadka deegaanka oo caawa aan la hadalnay waxay noo sheegeen dagaalkaas uu bilowda saaka aroortii hore ayna ku geeriyoodan in ka badan koob iyo labaatan ruux oo isugu jirtaa labada dhinac ee dirata u dhex martay ee deegaankaasi mid ka mid a dadka deegaanka oo lagu magacaabo cabdulle maxamed ayaa waxa uu noo sheegay in dagaalkaas uu ka bilowday weerar ay soo qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka puntland islamarkaasna dhibaato xoog la gaarsiiyey sida uu sheegay dad xoola dhaqataha oo ku noolaa deegaanka lowina diiday oo qiyaastii shan iyo toban kilomitir dhanka bari kaga beegan deegaanka abar waaqa ee gobolka mudug ee maamulka galmudug nii horta khasaaraha dagaal baa ka dhacay runtiina hadda cadadiisa walaala waxa weeye dhammaan tirokoob guud laguma samayn laakiin khasaara runtii labada dhinac adiga laba ee baarka la yidhaahdo todoba iyo toban ama sideed iyo toban meelahaas oo kaleeta hadda baa wax la qiyaasaya markaana hadda dhacdadii weli waxa weeye waa gabaab
Ee, marka daga- maaragta xoogaa dagaalka dagaalka xaguu ka dhacay ee deegaanka uu ku dhaca- ka dhacay magaciis yuuna u dhexeeya
yow dagaalkan wuxuu ka dhacay eh, meel la yidhaahdo degmo la yidhaahdo eh, afuraaqo wuu ka dhacay Eh, hadda ka horna xoogaa khilaafo dagaal ah wuxuu kala dhexe- u kala dhexeeyey dad oo maleesha beeleed ah buu u dhexeeyey oo hadda ka hor xoogaa waxyaaba oo aanooyin dagaalo qabiil iyo waxyaabahaas ay kala dhex mareen haddana eh, ciidamada puntland dad ay soo garab siiyeen oo maleeshooyinka qaarkood oo ciidamada puntland ay la socdaan ayaa xal waxay soo weerareen deegaan la yidhaahdo afbugaaco sidaas awgeed ayaa khasaarahaasi taaka meeshaas uga dhacay oo ciidamada puntland ay kusoo weerareen dadka shacabka ayagoo garab siinaya marka ee, dagaalka ma labada maamul ee galmudug iyo puntland ayuu u dhexeeyaa mise beelo meesha wada dega ayuu u dhexeeyaa
walaal runtii markii hore awal horeysato beela meesha wadadega oo kasoo kaleshay macnaha markii horeyso beelaha ee, galmudug iyo adiga shacab kaleeto oo meel kaloo tuulaa degan buu udhexeeyey dad hadda qabiil iyo maamul iyo midna ma dagaalsameen dad shacab oo maleeshiyada caadiyaha aana qabiil iyo waxyaabahaas oo tuugatuugeysiga dad marka horeyso dad kasoo jiri jiray sidii unbaa saakay ciidamo puntland kuwa garab ay siinayaan oo maleeshiyaada waxay soo weerareen degmadan dhankan galmudugta xaggeeda oo tuulo la yidhaahdo degmo la yidhahdo afruwaaqo bay soo weerareen marka dadka ee, maxaa ka dhexeeya dagaalka maxaa sababay
waa badalka waa garanka dha hadda labadii qoys oo isxigta soomaalida maaragta deegaanka iyo daaqa iyo dad horeeto xoogaa surguftaas ay sidhay oo deegaanka iyo waxyaabahaas ku dagaalsan bay ahaayeen samanadan dambe adiga een, ee, labada kun iyo saddex iyo tobankii ilaa haddana maaragta waxyaabo tiro badan oo hadda dhacda oo dagaalkan oo kale ah ama labada kun laga iskushinkaa dhacda oo baabuur iyo waxyaabahaas la isku adeegsado ama gurmud maaragta ma usi jirin waxyaabo qof mar la soo dilo qof kale la dilo waxyaabahaas oo kaleeta waxyaabo ku saabsan bay ahaayeen runtiina intii dhowr bilood oo adiga ilaahay ummadda waa dhowr sana ah ummadda ilaahay maanta kahor waa ka kor yeelay maanta marka een, meeshaan hadda degmada gacanta ku haysa waa galmudugta ee afraaqana waxaa laga xukumaa jaxiiban ilaa baarka la yidhaahdo hobyo waa degmadii hore oo dawladii hore oo maxamed siyaad barre waa deg- degmo caalami ah oo maaragta laga xukumay ilaa jaxiiban marka waxaana gacanta ku hayay oo degmadan hadda gacanta ku hayay ka tirsan maamulka galmudug marka ee, toddoba iyo toban qof in ee, maalin qura ay ku dhintaan ee, afbar waaqo waa khasaare aada u baaxad weyn ee, ma jirtaa ee, wax waawaan ah oo laga dhex wado ee, dadkaasi meesha degan ee walaalaha ah
Een, waxaaba hadda lagu gocan jiray oo hadda maalmahan la waday ciidamada koob iyo labaatanaadka waxay ku gocan jireen dad oo maaragta oo gobolkan hadda u xilsaaran inay raadiyaan dadkii dibkaa geystay ayagaa lagu raad joogay marka runtiina maleeshiyaadka hadda oo kaleeto hadda saaka afuraqa soo weeraray dad hadda puntland iyo galmudug midna hadda ka mid maahana waa dad degmadii xubaa ee andhaxa mar hore degmada lagu dagaalay tuulo kale oo u dhow oo tawfiiq la yidhaahdo camirtay Een, sidaas awgeed marka een, xoogaa ciidamada puntland oo runtii shacabka maaragta mar walba markay dhacdo ay dhacdo xoogaa mararka qaarkood oo kaleeto xoogaa ku gaabsiiyo maaragta dadkii xoogaa kala fogaanshihiisa iyo waxyaabahaas lagu eedeeyo ee ciidamada saakay soo hoosiiyey waan hadda xaqiiqahaynaa in ciidamada puntland qaar ka mid ah runtii ay meeshaas ku dhinteen oo dadka dhaawacmay oo dhinteen oo hadda magacooda ana maaragta baraabishooda ana ku sheegayn ay ku dhinteen ay ku jiraan marka mar walba runtii abu annaga waxaan u aragnaa wax qalad ah waxaan maantay meeshaan ka caddaynaynaa midiyan dadka dhintay in aana qofna gaar ana geridiisa ana lahayn maaragta anuu ahaa iyo gerigiisu ahaa iyo jilaanu ahaa iyo qabiilku ahaa idinna aan uga sanahay ummadda soomaaliyeed dhimashada dadkaa soo gaadhay waa ummad soomaaliyeed waa wax aada u xun waa waxaana ku faraxsanayn waxaana maaragta dhan inay ku dhacaan khasaaro dhan ay socnaadaan ana danaynayn waa ka wada xunahay dhibaatadiisudaa waxaan tahay maaragta shacabki sida wanaagiisa la wargarinayn qofka aakhiradiisa iyo nabadkiisa isu badbaadi karo horumar ku gaari karo mar kasta waxaan aaminsanayn aniga horumar lagu gaari karaa inuu yahay nabadda marka kolay fadradiida arrintaana maanta ku dhacay suudaan
waa tahay ee, dagaalka hadda marka ma- ma joogsaday mise weli waa u socdaa
waxay xaqiiqada hadda waxa weeye inkastoo anaga xididnada ay wax ka dhaceen aan xoogaa i jiro oo aan hadda weli maaragtaa goobtii aanu ku signay waxaa hadda lagu soo gudbinaya xilligan dagaalka soomaaliya marka waqti saacadu socdo waqtigana dalkiis ku waaran markaas waa waa waa joogsanaa kal khasaarihii iyo waxyaabahaas iyo baaxadda in maaragta leysi looga bedelan lahaa oo maaragta nimankii awal hore saaka kala teganaa oo maalmaha kala tegana waa diideen kuwaasaan kaletana si ay ku arursadaan oo dhaawan guudi iyo hore walba ay wixii tartiibta ii diidan lahayn waxaan horun isbeledaba fiican diskusan si aadi oo maaragta khasaarihaas aad u yaraa waa tahay aad baa u mahadsantaa saaxib
aad iyo aad baan usaraweynay
qofka midadka deegaanka oo ku sugan deegaano hoosteed deegaanka afar waaqa ee gobolka midweye kaasaa faafaan ka bixinaya dagaal al-shabaab dagaal laba maleeshiyo bilaad oo kala taabacsan puntland iyo galmudug ku dhex maray ee duleedka magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee galmudug dowladda federaalka soomaaliya warar culus ay kasoo hor dagaalkaasi waxayna ku baaqeen in la joojiyo dagaalka ee kasoo cusboonaada qaybo ka mid ah deegaanada maamulka puntland gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka shacabka gudoomiye ku-xigeenka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya mahad cabdulla cawad oo fariin kooban facebookiisa ku qoray wuxuu shacabka diriraya ka codsaday inay joojiyaan dagaalkaasi si sirwadlaana islamarkaasna puntland iyo galmudug ayuu ugu baaqay inay kala dhex galaan beelaha ku dagaalamaya ee meelahaasi caawi wararka ugu dambeyna soo gaaray waxay sheegayaan in labada milashabeed halkaasi kuwa sugan ay isku horfadhiya deegaankii maanta ay ku dagaalameen islamarkaasna mid kaste uu si gaara hubkiisa urursanaya xaaladda guud ee caaway deegaanadii lagu dagaalama waxaan ka walaystay xasan cabdiraxmaan aadan fantaasta oo ah agaasimaha radio hayaan ee ka howlgala magaalada galkacyo waa mahadsantaha walaal xasan deegaanada waktigan marka la ergo waa joog waa mid degan inkastoo saaka waa berigii dagaal culus oo ka dhacay degaan hoos yimaada afar waaqo oo qiyaastina u jira shan iyo toban kilomitr degaan la yidhaahdo markaas in la diidaaye dabcan dagaalku ku dhexeeya maleeshiyaad wada taabacsan maamulada puntland iyo galmudug waxa uuna dagaalku socda saacado badan iyadoo hadda xasanoo wararkii ugu dambeeyey marka la eegana khasaaraha dhimashada iyo dhaawacu ay aada u soo kordhayaan inta la ogyahay dhimashadu waa shan iyo toban halka dhaawacuna cagacageynayo marka la eego labada dhinacba ilaa iyo sagaal ruux waa gartay
dabcan welina waxaa labada dhinac gaaraya gurmad xaaladuna dabcan waa mid aan sahlaneyn marka loo eego waa gartay deegaanka lagu dagaalamo xasanow waa deegaan nooca bal dadku dhegeysan u sharax deegaanka lagu dagaalamo noocuu yahay ee inuu yahay cidda ku nool deegaanka lagu dagaalay waa deegaan dhuldaaqsimeed ah oo ay wada degaan dadka waktigan dirirtu ay ku dhex martay islamarkaana arrintan waxaa loo ananaya xasanow anoyan qabiil oo dhawaanahanba ka jiray labada beelood oo dagaalka ku dhex maray halka ay maanta dagaalku ka dhacay islamarkaana bar mar ayaa la isku dayay in waxgaradka labada dhinac ay arrinkan xal ka gaaraan laakiin waa mid loo caanlaaya ilaa hadda xaaladuna marmarka ka dambeysa waa ay iska kasoo daraysaa waa gartay saaxiib markaa eegto dagaalkan meesha ka dhacay maantay wuxuu ahaa dagaalka ugu horreeyey oo labada milashay bila deegaanka ku dhex maray mise waxaa jiray xurgusho hore iyo xasanow hore oo deegaanka hore uga dhacay labadan beelood dhowr mar ayay ku dagaalameen deegaanada kala duwan ee waktigan muranka uu ka taagan yahay wuxuuna dagaalkoodu ku salaysan yahay nidaam qabili ah iyo sidoo kale aanooyin qabiil oo dhowr mar dagaalo kala duwan oo dhex maray ayuu uu ku salaysan yahay islamarkaana ma jirto hal toos arrinka lagu gaaray ama arrin lagu tilmaami karo way ku heshiiyeen aha waa gartay marka dagaalkan maanta bilowday ee waxyaabaha isku qabteen oo maanta dagaalku uu ka bilowday maxay ahayd
dabcan toddobaadyo ka hor ayaa mid ka mid a beelahaas waxaa laga dilay laba qofood waana dagaal rogaal celin ah oo ayaguna sidoo kale ay soo qaadaan bay ahayd waa gartay marka ee hadda maleeshiyaadkii dagaalamay deegaanka miyay ku wada sugan yihiin ee mise waa la kala qaaday oo dad baa ku baxay oo kala waday dad- dadka dagaalamay
n weli ciidamadu way soo fadhiyaan xaaladuna dabcan waa mid alow sahla waa way kusoo kordhaa waxaan rajeynayaa wararkan iyo barnaamijyadan soo socda ee warbaahinta radio cadaado ayay toos ugu dhegeysan doonaan ee xasan holasha wareysada ay dhegeysanaysaa radio wacdaan oo la socotaan warar madaxa baran oo helayna waxay xaqiijinayaan in ciidamo ka tirsan maamulka puntland ay ku wajahayeen caaway ee halka darisaasu ka dhexda kuwaasoo doonaya inay kala qaadaan maleeshiyaad ku dagaalamay koonfurta magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug galmudug wixii waraa kusoo kordha saaxiibyal waxaa ku dhegeysan doontiin wararkeenna iyo barnaamijka dambe ee soo socda xulusha wulasada ergeysansa radio cedana oo la socotaan galmudug dhuusamareeb ayaa markaan aadaya maxkamadda darajo koowaad ee ciidamada qalabka sida qaybta doyo labaatanaad ayaa maanta dhegaystay dacwadda ciqaabad loo haystay eedaysana dable xoogga cabdiwaaxid axmed faarax oo horey dil ugu geystay askari kale oo lagu magacaabi jiray allah u naxariistee saddex digle xooga dalka maxamuud siciid nuur oo ka tirsanaa ilaalada taliyaha qaybta koob iyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed maxkamadoo dhegaystay kiiska maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk oo dhegaysatay baarista xafiiska xaarlaanta ciidamada qalabka sida iyo kheeralada eedaysanaha sidoo kale waxaa dhegaysatay markhaatiyaal ku sugnaa goobta falkaasoo ka dhacay oo dambiilaha cabdiwaaxid axmed faarax ku xukuntay dil toogasho ah oo noqonaya qistaasta qisaasta marxuum saddex xidigle xoogga dalka maxamuud siciid nuur bismillaah maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa go-aanka dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedeysane dable xoogga tobani afar kun boqol soddon iyo shan cabdiwaaxid axmed faarax labaatan iyo afar jir ah ina xaawo cumar maxamuud ku dhashay deggan matabaan kaasoo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey in uu si bareer ah u dilay marxuum saddex xereg leh xoogga toban iyo afar kun lix boqol toddobaatan iyo laba maxamuud saciid nuur soddon iyo siddeed jir ahaa ina faadamo xaashi wehliye ku dhashay deganaa dhuusamareeb kaasoo ka tirsanaa jiray ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed qaybta labaatan iyo koowaad taariikhdu markay ahayd saddexda bisha laba iyo tobanaad labada kun sagaal iyo tobanka abaar sagaal saac afartan iyo saddex galabnimo dood dheer kadib maxkamaddu markay aragtay eedda xafiiska xeelilaalinta uu uu soo gudbiyey ee ku xusnayd aayadda boqol toddobaatan iyo sideedaad suuratu albaqara qodobada boqol sagaashan iyo afar islaash biis boqol sagaashan iyo shan xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida afar boqol soddon iyo afar xeerka ciqaabta soomaaliyeed markay dhegaysatay qiraalka eedeysane dable xoogga toban iyo afar kun boqol soddon iyo shan cabdiwaaxid axmed faarax oo uu ka hor caddeeyey garsoorka in uu dilay marxuum saddex xeregle xoogga maxamuud saciid nuur kuna dhuftay shan baaloote isagoo adeegsanaya qore a k forty seven ah markay dhegaysatay markhaatiyaasha la hor keenay maxkamadda mid midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor caddeeyeen in ayagoo ka mid ah ilaalada taliyaha guutada saddex iyo tobanaad iyo ilaalada guriga taliyaha qaybta labaatan iyo koowaad waxa ay si isku mid ah u sheegeen ayaga oo jiifa qol ka mid ah qolalka guriga taliyaha qaybta labaatan iyo koowaad ay maqleen xabado guriga ka dhexdhacaayo oo si daran doori ah loo ridaayo markay kasoo baxeenna ay arkeen meydka marxuum maxamuud saciid nuur yaalla barandada guriga iyo dable xoogga cabdiwaaxid axmed faarax oo sii baxsanaya kana sii baxayo guriga sidaasna ay ku soo qabteen eedeysanaha sare ku xusan markay aragtay dembi muujinta qori a k forty seven ah ee uu dilka ku geystay eedeysanaha sare ku xusan shan iyo toban fooq oo ah xabadihii uu ku dilay marxuumka sare ku xusan sawirka marxuumka iyo warqadda dhimashada dhakhtarka markay dhegaysatay doodii u dhexaysay dhinacyada kale ah xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaacaya eedeysanaha sare ku xusan sidaas darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in dembiile dable xoogga afar iyo toban kun boqol soddon iyo shan cabdiwaaxid axmed faarax uu yahay dembiilo gale dembigii lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxamed waxaa u furan raacfaan wabilaahi towfiiq xulasho waraysadee dhegeysanaysa redio cadana oo la socotaan magaalada garowe xarunta gobolka nugaale ee puntland ayaa markii naadiya shirka golaha wasiirka maamulkaasi uu shir gudoominayay axmed cilmi iyo axmed kiraash ayaa maanta lagu qabtay magaalada garowe xarunta gobolka nugaale ee puntland shirkaas intiisa badan waxaa diiradda lagu saaray ee warbixin la xiriirtay qaar ka mida golaha wasiir laga dhageysto ee roob duufaano watay oo qaybo ka mida deegaana maamulkaasi ee kusoo wajahneed shirka golaha wasiir puntland markuu soo dhamaaday kadib waxaa warbaahinta la hadlay islamarkaasna faahfaahiyey jaamac yuusuf dabaraani oo ah afyeenka xukuumadda puntland
بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo khamiisa shanta bisha labiyo tobnaad labada kun iyo sagaal iyo toban waxaa qabsoomay shirkii golaha wasiirada ee dowladda puntland waxaa shir gudoomiyey madaxweyne ku-xigeenka ahna kusimaha madaxweynaha mudane axmed cilmi cismaan karaash shirka arrimo dhowr ah ayaa looga hadlay een, golaha waxaa lala wadaagay warbixin laga soo gudbiyey xaalada gobolka gardafo iyo saameynta ay rababka ku yeesheen guddida gurmadka ayaa soo gudbisay warbixintan oo maqal iyo muuqaal ah waxaana lagu soo bandhigay ee, burburkii iyo saameyntii rababku ay ku yeesheen wadada la fagorayo ee gobolka gardafu Een, golaha waxaa ka soo baxay in muddo saddex cishaa gudaheed lagu gaarsiiyo ee, dadka deegaankaasi caawimaad isugu jirta raashin iyo daawooyin Een, waxaana wejiga koowaad ee gurmadkaasi caawimaada ah ee la rabaa in la gaarsiiyo kunka qoys ee ugu horeysa madaxweyne ku-xigeenka dowladda ahna kusimaha madaxweynaha mudane axmed cilmi cismaan karaash waxa uu magacaabay guddi hoosaad culimaa oo madax bannaan kuwaasi oo qayb ka ah guddida gurmadka ee gobolka gardafu waxaana iyagu ay eh, ka shaqayn doonaan sidii loo dayactiri lahaa eh, looguna qareemi lahaa eh, dhismo iyo dib u habeen lagu sameeyo wadada eh, eh, la fagorayo oo halbowlo u ah gobolka gardafu golaha waxaa sidoo kale uu xoojiyey wargelintii dhowaan ay dowladdu samaysay ee ku saabsanayd eh, digniintii dadka xeebaha degan ee reer puntland looga digayey eh, saadaal la sameeyey oo la sheegay in l- l- roobab eh, dabaylo wata ay kusoo wajahan yihiin dhulka xeebaha ee puntland Een, dowladdu waxay heegan gelisay kooxaha gurmadka iyo kuwa xogaha ee soo gudbinaya si xaalada dadka iyo deegaamadaba loola socdo waxaana dadka lagu wargeliyey inay ka fogaadaan dhulka godadka ah golahu waxa uu isu diyaarinayaa oo diyaargarowga ugu dambeysay ugu jiraa een, in gudiyada afarta ee golaha wasiiradu ay ka kooban yihiin iyagoo aan loo yeerin ay tagaan baarlamanka dhowaan si ay baarlamanka ula wadaagaan waxqabadkii dowladda ee ee lixdii sa- sagaalkii bilood ee lasoo dhaafay Een, eh, taas oo qayb ka ah wada shaqaynta golayaasha dowladda iyo in een, eh, golaha xukuumaddu uu shacabka reer puntland la wadaago waxyaabaha u qabsoomay iyo horumarka socda Een, eh, ugu dambeyn eh, wasaaradda duulista hawada iyo garoomada eh, ayaa waxa ay golaha la wadaagtay een, heshiisyada horumarineed ee garoomada diyaaradaha ee puntland ku socda iyo weliba een, dib u habeynta iyo dayactirkan lagu sameynayo qaar ka mida een, garoomada Een, waxaana arintaasi ka warbixisay wasaaradda duulista hawada iyo garoomada puntland
jaamac yuusuf damaraani oo ah afyeenka xukuumadda puntland ee ku sugan magaalada garowe xarunta gobolka nugaale ee puntland ayuu kaas ahaa faafaan ka bixinaya kulanka golaha wasiirada maanta ay ku yeesheen magaalada garowe xulasho warasada ay dhegeysanaysaa radio cadana waa la socotaan magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa markaan dib ugu laabanaya cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ah hogaamiyaha xisbiga wadajir oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada caasimadda ah ee muqdisho wuxuu ka jawaabay ee, falcelin hadal hadda kahor uu ka jeeshay ma- wadanka jarmalka halkaas oo ugula hadlayay jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool wadankaasi waxaa hadalkaasi ka faaciliyay inta badan culamada soomaaliyeed iyo dad soomaaliyeed dhammaantood waxayna sheegeen in hadallada uu dalka jarmalka uu ka sheegay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ay ahaayeen kuwa sababi kara in cabdiraxmaan cabdishakuur warsame diinta uu ka baxo shir jir-aad oo maanta ku qabtay magaalada caasimada ah ee muqdisho ayuu sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay kicisay cayaan iyo sidoo kale dad uu sheegay inay kasoo horjeedaan la dhigaysa islamarkaasna dowladda federaalka soomaaliya ay wado wadda ay dhigaysa ay ku banaysan karto
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أن ما أنت وحن ربا هل كان إن أن شر جرائد أن كجيديو أو إسوي جرا لبا قضب ككوبا قضب ككوات أو أه عدين أما بيانين قضب كلبادنا أو أه عن بارين هدي أن كورمر قضب ككوات وحمال مهان ودن baraha bulshada laisla dhex wareegayay oo meel kasta lagu hayay oo falcelis toban iyo mid toban intaba ay iga soo gaareen khudbad aan ka jeediyey hadda ka hor waddanka jarmalka oo aan uga hadlay kaalinta eh, siyaasadda ay ku leeyihiin dumarka falceliskaas waxaa ka yimid dad badan oo si wanaagsan oo niyasami leh fahamkayga hadalka jeedinteydii faham qaldan ka qaatay iyo kuwo si siyaasadaysan u isticmaalay labadaas qolo ayaa ka falcelisay waxaan rabaa marka inaan dul istaaga arrintaas ayada ah kow haddii aan ahay cabdiraxmaan cabdishakuur sida qofka hogaamiyaha ah sidiisaba waxaa saaran hadal uu jeediyey haddii ay ka timaado dhaliil ama faham darro amase eh, dadku ay qoonsadaan inuu ka bixiyo caddayn waa waajib qof kasta hogaamiyaha saaran sidaas daraaddeed waxaan halkan ka caddaynayaa qoraal aan shalay soo dhigay barteeda facebookana aan ku caddeeyey in axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam nabigeena maxamed ah sala allahu calayhi wasalam ka soo aroortay ee saxiixa ah inay madaxa ii saaran tahay inaan aaminsanahay inay tahay masdarka labaad ee tashriica shareecada islaamka inay tahay markii laga soo tago qur-aanka inaan ku qanacsanahay inaan aaminsanahay labo inuusan jirin xadiis mucayan ah oo saxiix ah ama xadiiska la isla dhex maray ee nebiga laga wariyey oo abi saciid alqudriy uu ka wariyey inaan aaminsanahay inuu yahay xadiis saxiix ah siduu ugu soo arooray sunanta saxiixan aan u aaminsanahay yahayna xadiis saxiix ah oo aan aaminsanahay oo aanan wax dooda ama wax inkiraada ama wax murana ama wax shakiya oo iga jirin laakiin khudbadayda waxaan uga hadlay ay ahayd fahamka ama fasiraadda laga qaatay xadiiska oo la leeyahay dumarka caqligooda iyo diintooda ayaa nuqsaan ah fasiraaddaasna aniga uguma horreynin culamo badan oo islaamka ah ayaa u fasirtay siduu nebiga calayhi salaatu salaam ula jeeday oo ahayd inuusan marna nebiga u jeedin in uu gabdhaha muslimka ah ama dumarkaba guud ahaan inuu xaqiro diintooda iyo caqligooda marka waxa anigu aan dhaliilayay ma ahayn jiritaanka xadiiska ma ahayn xadiiska inuu sax yahay waa fahamka ay ka bixiyaan culammada qaarkeed ayagoo ku abiyuus garaynaya ama ku takrifalaya ama raba inay afjigaan hoosna u dhigaan kaalinta dumarka ay ku leeyihiin bulshada guud ahaan iyo siyaasadda waxaan kaloo sheegay inay jiraan xadiisyo boqolaal ah oo daciif ah oo qaarkood mawduuc yihiin oo qaarkood israa'iiliyaad yihiin oo lagu dafiro xaqiiqa dumarkan inay jiraan laba qof oo isku diidan inay jirto ma filaayo marka siday u caddaato arrintaas wax haba yaraatee mugdi igama jiro saxiixnimada xadiiskaas waxaanse dooda ka keenay waa sida ma loo fasiraayo iyo macnihiisa ee loogu awood sheeganayo ama loogu takrifalaayo haweenkeenna muslimka ah taas waa midda aan caddaynayo oo qof kasta oo arrintaas mugdi ka galay oo dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inta niyadda fiican iyo inta niyadda san mowqifkaas waa mowqif cad ku noqoshona ma laha waana muuqataa mowqifkaygana waan ka caddayay arrintaas waxaan u gudagelayaa qaybta cambaaraynta waxaan arkay baraha bulshada dad ka falceliyey arrinkaygii ama hadalkii la wareejiyey ee sida xun loo fasiray dadkaas waxay isugu jiraan laba nooc laba qolo oo culummo sheegata culummo sidoodaba argagixiso ah oo aaminsan dadka muslimkaa dhiiggooda inuu bannaan yahay in la gaalaysiiyo in la dilo taariikhdoodana ay caddahay meelna ay taallo aysan mugdi ku jirin kuwaas waxay igula dagaalsan yihiin waa la yaqaanaa khudbooyinkayga iyo muxaadarooyinkayga iyo hadal jeedintayda inaan diinta iyo xadiista nebiga iyo aayadaha qur-aanka aan u isticmaalo qof soomaaliya mugdi uga jirto ma jirto laakiin waxay diidan yihiin wejiga wanaagsan ee naxariista leh ee turidda leh ee dulqaadka leh ee wada noolaashaha leh ee samafalka leh ee ixsaanka leh ee islaamka uu leeyahay aan soo bandhigayo ugula dagaalsan yihiin waa kooxaha argagixisada ee dalkeenna ka jira iyo dadka hogaamiya kuwaas marka dadka soomaaliya inay ogaadaan dagaalka aniga ayaga naga dhexeeya inuu yahay dagaal ku wajahan diinta islaamka iyo fasiraaddeeda waxaa kaloo dagaal soo qaaday culimo ku jirta bayroolka dowladda oo mishaarka dowladda qaadata oo dowladdu ay mishaar siiso dowladdan ay usoo isticmaashay in kala aragti duwanaantii siyaasadeed ee anigi iyo ayaga naga dhexeeyey inay usoo isticmaalaan culummadaas culummadaasna waa la yaqaanaa meelahay degan yihiin cidda biisha dowladda si u isticmaasho dadka soomaaliyeed waa og yihiin arrintaasna kama qarsana culummadaasna horaan u sheegay culamaa u sultaa la yidhaahdaa markaas ninkii xukunka joogay u shaqeeyaan mishaarka uu shigeyna ugu shaqeeyaan qoladaasna dowladdaas soo adeegsatay oo soo isticmaashay marka isbahaysiga ka dhexeeya culamaa u sulta iyo culammada argagixisada iyo irhaabka dagaalkaasna dhinacaas ayuu ka yimid oo laga soo qaaday waxaa kaloo jira dowladda federaalka ah waxaan ognahay inay isticmaashay argagixiso waxaan ognahay hadalkii wadaadkii argagixisada ahaa ee argagixisada ugu xirnaa shalay uu jeediyey oo aniga dhiiggayga xalaaleeyey oo gaalnimo igu xukumay waxaan ognahay hay-adda nabad sugidda inay ka dambaysay abaabulkiisa waxaan ognahay asagoo jiran in kaniini la siiyo lasoo kiciyey waxaan ognahay shakhsiyaadkii u tegey iyo ciddii abaabushay waxaase ayaan darro ah dadkii shacabka soomaaliyeed ay ku aamineen xukunka talada dalka beesha caalamkana ay taageer siinaysay inay maanta isticmaalayaan argagixisadii dadkan laysay ay siinayaan mimbar iyo meelay uga khudbeeyaan oo nacaybkii iyo karaahiyadii iyo argixisnimadii ay kasii wadaan inay dowladdeennii ka shaqaynayso dad badan baa horey dowladda ugu tuunsanaa inay argixisada la shaqaysato oo ay gacan siiso oo ay siyaasadda u isticmaasho oo ay dad kasoo horjeeda u adeegsato laakiin maanta dowladda waxay isku caddaysay inay argagixisadii iyada ay isticmaalayso lacagteeda ku bixinayso baraha bulshada howlwadeenadeeda iyo dadkii taageerayaashay ahayd kilibtii ninkii argagixisada ahaa wareejinayaan oo loogu talagalay in lagu faafiyo messajkaas oo dad badan oo ayaga kamid a taageerayaashooda oo yurub iyo north america jooga oo dimuqraadiyadaas iyo wanaagaas ku nool iyo argagixisa la-aanta ah ay messajkaas faafinayaan waan ognahay shakhsiyaadka hay-adda nabad sugidda ah ay wadaadka isku fikirka yihiin oo la yaqaano oo dadka soomaaliyeedna u cad iyo kuwa adeegsaday iyo kuwa isticmaalayba waxaan la tiigsan doonaa sharciga soomaaliya iyo sharciga caalamiga ah intaba marka waxaan rabaa inaan mar kale ku celiyo inay dowladdeennii isticmaalayso argagixiso dadkii dhagaysanaya waxaan ugu baaqayaa u sheegayaa dagaalkaas igu wajahan inuu yahay dagaal ka yimid argagixiso iyo culamo u shaqaysa dowladda anigu waxaan ahay nin ku jira tartanka siyaasadeed ee soomaaliya hogaamiye xisbi ah ma ihi nin isla weyn ma ihi nin kibir badan ma ihi nin taladii loo soo jeediyo diidan waxaan ahay nin diinta islaamka shan iyo labaatan sano ka badan barashadeeda ku jiray ima haysa aqoon la-aan diineed sidaasay tahayna anigu ma ihi haddii la yidhaahdo ittaqi llaahu ninay qabanayso ciza oo idaa qiila lahu ittaqi llaha akhdathu lcizatu kuwa ilaah yiri ma ihi ittaqi llaha qof kastoo yidhaahdo oo muslin ah waan ka aqbalsanahay ilaahay toobakeen qofkii yidhaahda yaa ayuha aladiina aamanuu tuubuu ila llahi toobata nasuuxana la yidhi dadka mu'miniinta ilaahay weydiista inay markasta toobo keenaan nabigaa yidhi calayhi salatu salaam maalintii waxaan toobo keenaa boqol jeer ka badan toobo keena wax dhibaataa iguma hayso inaan tawaaduco oo dadkayga aan usoo dego laakiin dadkayga waa inay kala gartaan cidda aan isdiriirsannahay oo argagixisaday culamaa suldada ah iyo dowladdiioo labadii soo isticmaashay oo waddo kasta ay doonayaan inay igu caburiyaan sumcaddayda ku dilaan ay igu dhaameej gareeyaan ay dhibaato igu geystaan maraya iyo inaan kala ogaano maaragtay xaqa iyo wanaagga iyo baadilka aan kala ogaano waxaan ugu dambayntii sheegayaa fadwadaas oo soo saaray wadaadkaas argixisada ah maadaama dowladda ay faasiliteed garaysay oo iyada ay fududaysay wax diidaaya ma laha inay berri soo abaabusho dilkayga aniga iyadoo dhahaysana fadwada ninkaasaa lagu dilay sidii shalay dhacday oo wadaadkii suufiga ahaa kaalkacyo lagu dilay fadwo ka timid culamaa u sulda ayaa wadaadkaas lagu dilay waxaa dilayna shabaabay ahaayeen shabaabka iyo kuwa meesha joogana waa isla shaqeeyaan mas-uuliyadda dowladda ayadaa qaadaysa ayadaana ka mas-uula wixii dhib soo gaaraa hogaanka xisbiga wadajir iyo aniga shakhsiyan wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu xulusha waraasada ay dhegeysanaysa redio wacdan oo la socotaan saaxiibayaal qeybihii dambe barnaamijka ayaan kusii saqaynaa cadaado haddaan dib ugu soo laabto magaalada cadaado oo ka tirsan gobolka galgudud ee baarlamaanka soomaaliya waxaa maanta soo gaaray wafdi uu hogaaminayo musharax madaxweyne gamaal xasan guutaale oo ah musharax u tahan xilka madaxtinimada galmudug waxa uu safarkaas ku welan yahay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug iyo mas-uuliyiin kale garoonka diyaaradaha cadaado waxaa kusoo dhaweeyey maamulka degmada cadaado ee xildhibaano ka tirsan galmudug iyo qeybaha kala duwan ee bulshada soo dhaweyn kadib wafdi waxaa loo galbiyey howlka nasinaya garoonka cadde garoonka diyaaradaha ee magaalada cadaado halkaas warbaahinta kula hadlay qaar ka mida ka qaybgalayaasha soo dhaweynta musharax daar xasan guutaale ayaa halkaasi ka hadlay nabiyina muxamed wala aalihi wasaxbihi wasaxbi asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu maantay meeshaan waxaan ku soo dhoweynaynaa doctor kamaal guutaale oo musharaxa madaxweynaha galmudug iyo wafdi uu ballaadhan hogaaminayo uu ku jiro madaxweyne ku-xigeenkii maamulka ximanyaxeeb wasiiro maamulka ximanyaxeeba odayaal dhaqameedyo dhammaan soo dhowaada mar labaad iyo mar saddexaad waaynu soo dhaweynaynaa masala waxaa mar labaad u mahad celinaa dadkii maanta oo dhan taagnaa oo degmada ka socday uu ugu horreeya guddoomiye ku-xigeenkii shaaribacaddoona la jooga iyo xogayihii iyo dhammaan qaybyadii kala duwanaa degmada iyo ururada qaybahoodii kala duwnaa oo maanta o dhan meeshaan waftiga ku sugayey aad iyo aad aad u mahadsan tihiin mudan musharax soo dhowow adiyo waftigaagu mar labaad iyo mar saddexaad soo dhowaada warkan ku badin mayno xaggiinaan wixii akhbaar iyo warar ka sugaynaa soo dhowayntiina intaan oo bulshada kala duwnaa maanta o dhan ku mashquulsaneed qoraxda inii taagnaayeen aad iyo aad baan ugu mahad celinaa waxaa sharaf noo ah inaan ku soo dhowaynayno madaarkii magaalada cadaado oo maanta runtii si uu u habaysan yahay aad ujeedaan oo markii aad ka tagteen iyo markaan iskusi us ahayn ku soo dhowaada or marka magaaladu ay waduu ka mid yahay waxaan leenahay xaruntan waa xaruntii baarlamaanka galmudug ee cadaado ku soo dhowaada waxaa mar labaad sharaf noo ah inay nagu soo bilowdeen musharaxiintii ugu horreeyo doctor kamaal guutaale soo dhowow mudane mar labaad iyo mar saxa soo dhowaada aad iyo aad u mahadsan salamu alaikum waraxmatullahi wabarakatu yaabaa su-aal idindhex maraysa inaan ka jawaabo saan jeclahay su-aashu waxa weeye waxaad maqasheen musharaxeen badan oo weliba jufada ka soo wada jeeda inay jiraan oo hadda kamaal muxuu u hor socdaa waa la waa lay odhan karaa waa lay weydiin karaa haddaan idin idhaahdo waa hor socdaa waxaan u hor socdaana waa ka dooray baan is leeyahay waa wada astaahilaan waa rag fiican kulligood laakiin haddaan idhahdo dhinac walba markaan ka fiiriyo aniga waa ka doori lahaa baan odhan lahaa waa ra'yigayga sidaa darteed waa hor socdaa waana hor socon doonaa haddii rabbi yidhaahdo waxa aad leedihiin inuu dhaliyana waa rajanaya inuu ka guulgaari karana waa u malaynaya ma ahan iskaba socdo ee xataa waa imtixaamay meelo badan baan ka fiirshay waa kitaabiyey waa rogrogay xoogaalnimada aan u leeyahay galmudug iyo waxa ka jira waa ku imtixaamay kamaalgeed walba hadduu u fadhiisan doono hadduu nin walba la heshiin doono hadduu nin ku xanaaqi doono haddii kii ku xanaaqi uu madaxa u salaaxi doono haddii maaragtay saasaan waxaan leeyahay waa lala shaqayn karaa waana lala shaqayn doonaa waxaad leedihiinna waa wadnaa haddayna bayila sidaa darteed odagu maxaa nin gaara uu u wadaa hadda ay tidhaahdaan ragga waa wad wiilashaydii kulligood laakiin waa dooray inaad ila doorataan waa rabaa waa mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullah halkaan ka salaamaynaa musharax madaxweyne kamaal daahir guutaale madaxweyne ku-xigeenka xaban iyo xaab wasiirka arrimaha wasiirka maaliyadda xaban iyo xaab marta sharifta kale maanta halkaan waxaan u taagannahay oo u joognaa musharaxa kamaal xasan guutaale soo dhoweyntiisii maadaama mataqaanaa oo musharax madaxweyne yahay aadaan u soo dhoweynaynaa meeshaan musharax waxaan kugu soo dhoweeyey ururradii bulshada kaqaybadeeda kala duwanaa baadii saxaafadda oo dhan haweenkii odayaashii dhallinyaradii dhaqankii oo dhan waxay diyaar u yihiin soo dhoweyntaadii mudana musharax soo dhowaa waan ku leenahay gurigaagiyaa timid waxaa timid maamulkii galmudug ee xarunta baarlamaanka kumeelgaarka aheyd ee cadaado soo dhowaa waan ku leenahay gacmo furan kugu soo dhoweynaynaa waxaan rajaynaynaa insha allah musharaxiinta tirada badanoo maanta noo timid oo galmudug ka tartamaya ilaahay waxaan uga baryaynaa midkii khayr qaba ilahay horta inuu nasoo xojiyo marka koowaad marka labaadna waxaan ku rajaynaynaa khayr hadday kuu tahana allah inuu ku siiyo soo dhowaa waan ku leenahay gacmo furan bulshadii cadaado oo weliba galmudug xataa ay ku wada dhammaystiran tahay ku soo dhowow gacmo furan ku soo dhowow waana ku soo dhoweynaynaa waxaan rajaynaynaa oo kale mustaqbalka dhow ciddii maanta dalkan wax u qabata haddii aad guulaysato waxqabadka maanta loo baahan yahay waa dareemi kartiin afar sano oo dib u dhaca aa ku dhacay galmudug maanta waxaan u baahanaa in laga badbaadiyo waan ka harnay bulshooyinkii soomaaliya ee maamul goboleedyadii o dhan maanta heer sare wada maraya annagana hoosaan joognaa waxaana sababay waxa u badan musuq maasuqa u badan waxa sababay sababahaas darteed maanta waxaan rajaynaynaa insha allah haddii aad guulaysato in aad ka fiirsato dhacdooyinkii dhacay ee galmudug ku dhacay in ay noqoto taariikh lagu xisaabtamo soo dhowow khayran ku rajaynayna insha allah hadduu al raalli ka dhigo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waddameyn waxaa warmaanta la hadlay islamarkaasna sharaxay ujeedkiisa kamaal xasan guutaale oo ah musharax u tahan xilka madaxtinima galmudug bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaam diiran oo sharaf leh oo salaanta islaamka ah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ayaan idiin soo gudbinayaa dhammaan degmada reer cadaado dhallinyarada haweenka waxgaradka cuqaasha maamulka degmada maamulka mashruuca isxilqaan iyo dhammaantiin waan idin salaamayaa waxaan imid magaaladeydii waxaan imid magaalo runtii aan aan idhaahdo waxa weeyaan waa hooyada galmudug hooyadii galmudug samayso weeyaan waxaa waxaa la yidhaahdaa umuliso siday wax u og tahay uma sheegto galmudug waxaa geed hoostiis ku dhalay oo hooyana ka ah oo mulisana ka ah reer cadaada marka waxaan waxaan idinkugu imid waxaas aanan dadka u sheegayn oo sidaad wax u og tihiin aadan u sheegayn inaan idi xog waraysto si hoose idiin waraysto waxa aad qabtiin aan dhegaysto isku dayo inaan fahmo baahiyaha aad leedihiin isku dayo inaan fahmo galmudugtii aad bilowdeen oo runtii ku soo dhowayseen qabaa'ilkii wada dhistay galmudug labada kun iyo shan iyo tobankii halkaa ku dhistay maantana runtii ay barbaartay oo socodbarad ay tahay dhuusamareebna ay joogto waxaan rabaa wixii ka dhiman oo taladiinna inaan idinka qaado halkaas aan runtii aan rabo inaan taladiinna meeshaas ka gudbiyo arrinta kale arrinta kale oo runtii aan aan rabo reer cadaado inaan ku ammaano waxa weeyaan reer cadaado inaysan inaysan runtii ahayn waxa laga sheegayo oo galmudug maadaama ay leeyihiin oo bilaabeen inay yihiin dadkii magaalooyinka dhuusa magaalooyinka reer galmudug oo dhan ay u siman yihiin waxaa la sheegaya inay dhuusamareeb ama necab yihiin ama diidan yihiin wax ka socdana aysan jirin ayaan rabaa dadka inaan halkaan cod dheer ugu sheego waxaan aaminsanahay waxaan aaminsanahay reer reer cadaado hadalkaas inaan ku matalo waxaan aaminsanahay reer cadaado warkaasna inay qabaan waana dhegaysan doonaa insha allahu tacaala wixii ka dhimanna ayagaan dhagooda ka maqli doonaa waana wada sheegi doonaa waxaan rabaa halkaan inaan fariin uga diro qabaa'ilka galmudug ku midaysan oo maanta u fadhiya dhismaheeda magaalada dhuusamareeb reer cadaado oo halkaan fadhiya iyo dawladda dhexe oo garwadeen ka ah maamul samaynta galmudug iyo dhammaystirkiisa inaan dhammaan kulligood fariin halkaan oga diro aniga horey ayaan waxaan u ballan qaaday inaan runtii geedgeed u fadhiisan doono magaalooyinka degmooyinka iyo tuulooyinka ay ka kooban tahay galmudug qaybo fara badan oo ka mid ah inta xorta ah qaybo fara badan oo ka mid ah waan soo maray hobyaan hadda kahor ka soo degay ilaa gurceel ayaan ku tegey haddana markii labaad oo naqdiimis ah ayaan wadaa waxaan rabaa sidoo kale inaan magaalooyin kale aan hore u teginna inaan markaan maro dhagaysto dadka baahidooda runtii sida looga jawaabi karo waxay ku xihan tahay sidaad u dhegaysatay ku xihan tahay marka waxaan rabaa inaan hadalkii diiwaan uu sheegay aan ku ha- ku hadal qabsado annagu been ma ballan qaadayno insha allahu tacaala waxaan dadka ka ballanqaa dadka ka maqalnay oo baahidooda ah oon runtii aan ka dhegaysanno ayaan rabnaa inaan ka jawaabno waxaas ayaan rabna inaan ku dhisno baahidaas iyo waxqabadka loo baahan yahana runtii waxay u baahan tahay aqoon waxay u baahan tahay dhegaysi waxay u baahan tahay khibrad waxay u baahan tahay inaad fahamto dadka waxay u baahan yihiin iyo waxaa markaas horteginta u leh oo markaas sida degdega ay ugu baahan yihiin kadibna laga jawaabo insha allahu tacaala baryahan waa idila joogi doonaa waa isxog waraysan doonaa waa isdhegaysan doonaa halkaanuna ka bilaabanayaa insha allahu tacaala safarkayga aan galmudug oo dhan ku wada marayo waxaan rajaynayaa insha allahu taala idinkaga mahad celinayaa qorraxdii aad ii taagnaydeen muddadii dheereed haddeer inta ay sugayseen soo dhowaynta mugga leh ee runtii reer cadaad ay igu soo dhaweeyeenna waan ka mahad celinaya wiilkiinii inaan ahayna waa oo aan aaminsanahay inaad sidaas u samayseen waxaan rabaa waxaan rabaa waxaan rabaa inaan idinku hoggaamiyo ood runtii igu taageertaan inaan ka shaqeeyo galmudug midaysan galmudug isku dana galmudug horumarta galmudug la qabsata ee runtii horumarka ka dhacay maanta dalkeenna qaybihiisa kala duwan dowlad goboleedyada kale la tartanta inta aan runtii naga maanta naga dhex guuxaya oo ah amni oo ah dib u heshiisiin oo ah cadaalad oo ah horumar dhan dhan walba ah haddii xataa xagga waxbarashada hadday tahay xagga caafimaadka hadday tahay xagga biyaha hadday tahay xagga wax soo saarka hadday tahay in cadowga la iska xoreeyo oo dalkeennan aan ka xoraysanno dadka nabaddiidka ah ama diidan in maamul uu noo hirgalo ama ha nagu dhex jiro ama walaalkeena ahaato rasuulka sal ly slam wuxuu yidhi unsur akhaaka daaliman oo madluuman walaalkaa u gargaar hadduu daalim yahana u gargaar hadduu madluum yahana u gargaar marka waxaan rabnaa inaan iska qabanno dadka nagu dhex jira ee runtii caqabad ka abuuray inay dadkaan hor maraan dadkaan meel wanaagsan gaaraan dadkaan horumarkooda ka shaqeeyaan waa mahadsantihiin waa idii imid waa is dhegaysan doonaa bulshada qaybada kala duwan aan dhegaysan doonaa aadaa u mahadsantihiin waa idin soo dhaweynaa insha allah
qaybudda barnaamijkaasi sugan waxaad kusoo dhawaataan kalamaan dulmi doono dulmi diidaan aragne
dulmi diidow dulmi doon ha isku noqon dood cadaalada dadka maqashii sharcigana dumi ka digtoonow deb hulaaqay noqotee deen dambeyntoon dib u bixiyaan ka dardaarmey ka digtoonow dab hulaaqay noqotee dulmi doono dulmi diidaan aragne dulmi diidow dulmi doon ha isku noqon
war waxaa la yidhi caaqilkii da'gaaraahi waa inuu dardaarmaaye dulmi iyo xumaan looma dhigo durriyaddaadiiye da'yartii sidee ugu sharraxi dawladnimadii waxaa kalou intaas ku daray niman yahow nin duqahaan heexaa i doqoneeye war ninkaasoo duqa ilmaha dawladnimada uu sharxi waayey muxuu dhihi waayey dawladnima jir dawladnima joog daacadii ma hungowde daacadii ma hungowde anaa dawlada anaa deraja leh waxaan doona fali ka digtoonow deb hulaaqay noqotee war dadkuunasan aragaasan dawladnimo halhabama ku goradaayan dalkuun ii dadshay diinteen furgaan ee duunyada nool dawliin baahanaayeen waldaneeyaw dawliin baahanaayeen waldaneeyaw dawliin baahanaayeen owganeeyaw geedalin bahanaaye xaytaa waxaad sheegaysanniya ahay dheegoy tankan dadkanku windoojay kan ili bugdayka bikaasoy war adeer dawladnimo waxba kama taqaaniine somalilan dawladnimada ka barta araada duursi digir laa ogorta ma taqaanina dambiilaha soo qaata anaa digirgiro idin baraaye arnaga shibna diirta ku ekow maadaa waanba iyo maxog tabca yaqaana qandhaqadaa daweyn qaade aryicibta noogura argocsada nooqoda war anigu bukuuraydan quri aqaana eeboosasinta iiguronaw wari ajira iyonay barsan isan abuudul kurtaan andaba hasinka hayte warnimayo waa boojaysantii koodhaha badda ha la galo quudma dhaafaye qaara aya diiriya waambe quudma dhaafaye qaara aya diiriya waambe war adeer maxaadiis baa ku beddesheen nimayo wax min ishaga kawaab iyo kibis iyo kalaamudi iyo cunkii laleefoogi aaway akhay cun xaa lagaa cunaa qumayaha ku cuntee warwar ma haysiine toddobaadyadii hore waatii madaxweynayaashu isku dheganaayeen hayehe toddobaad kaalmay ay kala fuqeen toddobaadyadii xigena waatay culummadu isku dheganayd aroodayaab waaye toddobaadkaanna yaa isku dhegan hee toddobaadkaanna cabdiraxmaan cabdishakuur oo ay dawladda isku dheganaa jireen iyo culummadii baa isku dhegan dooro bii waraabas iyo muwaraabasoo iska haysidaana waxaan maqli jiray ilaahayow colkaanya colu bix mugga colki dawladda colaa galay maahino war culummada cabdiraxmaan ku dhegan iyo dawladda miyaa laba kala ah kuwana waa u xiran yihiin kuwana waa u shaqeeyaan allow urubixi allow urubixi allow urubixi way adkaato way afbeeshe allow urubixi war cabdiraxmaan cabdishukuur waxaa lagu haystaa isagoo dumar u khudbaynaya ayuu wuxuu yidhi yaa macsharar dumarow in laydin xaqiran baaha waad ogtihiin gabadha jarmalka xugurta angela markel rag badani ka sarraysaa balqiise gabadhii ahayoo qur-aanka lagu ammaanana hogaamiyey yaman boqorka ay ahayd marka wadaadada dhahaya dumarka caqligooda naaqusa iyo diintooda jeebkoodii kala soo baxeen meel ay ku qoran tahana male ayuu yidhi cabdiraxmaan marka halkay ka ogkato waa halkaas mahaas miya caada ka lug beesha war meeliga kahaaska ka to wadaadadii hore bilaanta ma noo muqaalafeeyey jirna wadaadkan usubinoo hataa habee isan sheegasaan bilaanta ay noo muqaalafeynay aroo ninkan been badana iyaa yidhi balka raqiis waay balka waa qaaliye warwar mahaysiine sheekh xasan daahir aweys baa leef soo galay
leefjeeed angoradee muxuu ahaa bahalkii muxuu ahaa bahalkii hakadaray horta sheekh xasan daahirna leefka iskama dhaafa miya war leef dhaafi mahaye warka naga dhegayso sheekh xasan wuxuu yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur waa la talinahayaa ehelna waa nahaye ha toobad keeno toobaddu waa furan tahay wuxuu kaloo yidhi sheekh xasan cabdiraxmaan aniga aqoon fiican baa u leeha gaaladu wuxuu ka dhaadhacsiinayey inuu yahay nin dimuqraadi ah wax kastana cabdiraxmaan beec bay u yihiin diintu waa u beec dalku waa u beec wax walba beec bay u yihiin waxaan idin weydiinayaa dawladdu maxay mukhtaar robow leef inuu soo galo u ogolaaweysay war waa la kala isiyaanaysan yahay xasan xabsigow laifka laifka ku bartay marka mukhtaar robowna xoogaha ku jiro asiga waa bara doonaae war sheekh xasan daahir markuu arrinta cabdiraxmaan ka hadlayey wuxuu yidhi qaladka cabdiraxmaan culummo badanaa ka hadashay xataa waxaan arkay ayuu yidhi sheikh soomow oo si fiican uga hadlay kaftanna waa ku sii daroo wuxuu yidhi sheekh somo toddobaadkii hore xadiis bukhaari ku yaalla inkirayey ayaa u soo deliishaday xadiis kaloo bukhaari ku yaalla arrinta cabdiraxmaan yaa ilaan biyaha waxay noogu soo fatahayn culammadiyaa isku fataxday miya war shiikh sooma war kama haystaana kale wareeg baa ka dhacday wuxuu yidhi xasan daaraways fadwadiisa dad badan baa ku dhammaaday wuxuu intaa ku daray arrinta cabdiraxmaan kama hadli karo arrintiisu waa ka weynta udhaa waa ka weynta ma waxau ka wadaa haddii furuq yimaadaa waraabow farakaleef naqda war sheekadu ma waxay noqotay wadaad kontara wadaad araada ani culummada waxaan dhihi lahaa talyaani waxaa sidhi waahay fajiiste adaaja adaaja luntaana biyaano dalacadaan tartiibko ha loo fuulo caloosha ka nudgo eexaa talyaani iyo culumiis u keena naga shibdhe sharuha ku waafaqde culumu ayadaa wax sheegtee yaa wax u sheega war nimayow cabdicasiis gurbiye weriye la yidhaha wuxuu yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur toban sano waxaa meel kastoo taga loogu eedaynayey ninkii badda gatay isagana wuu isdifaacayey haddana waxaa ku furmay dagaal kale marka waxaa looga baahan yahay inuu meel walba ka ashahaato qur-aanka jeebka uu ku wato sheegana sugnaanta qur-aanka xadiiska iyo inuu caddeeyo islaamnimadiisa weliba haddii nebi ammaan uu ku dari karo aryaadhaha war ma haysiina cabdiraxmaan cabdishakuur mar kalow shir jaraa'id qabta wuxuuna yidhi minaan dambaabay inaan ilaahay u toobad keeno waa oggolahay laakiin warkayga sidaan u sheega siyaan ahayn oo ka gedisanaan laga dhigay arooda horaa waxaa loo yidhi si xun wax u sheeg saaxirka waa ka daran yahay aryaa adaa sixrane warka iga sug mugga wuxuu yidhi culumaa usulda oo uga jeedo culummada dawladda aa warkayga iska daba gedgediyey argagixisana waa lay soo adeegsada in lay dilana waa lagu fadwooday hadda wixii aniga isoo gaara ayakaa ka mas'uula waxaana ku adkaysahaa waagadan rag iyo dumar ilaahay agtiisa inay ka siman yihiin warwar ma haysiine xala madaxweyne farmaajo wuxuu casharaf u sameeyey dhallinyaradii ka qayb gashay shirkii dhallinyarada ma ka cuneen hee aroo wax lisweydiiye muxume meeqa dhariyaa la kariyeyna maysiin war siday madawiinaha iyo ra'iisul wasaaraha lan boqol koo dhallinyartan khudbeeyaana warwarka anaga dhex gelinina cashaba madaxweyne nin hele asagaa nasiib leh malaay ma ku jire mayee dooray u badneed war luuqa dhaylada ka eg luuqa dhaylada war waad waalantihiinayna dhegaysta madaxweynuhu xala dhallinyarada waa la hadlay waa u qudbeeyey khudbadan qorin lahayd masfiijeebiga hayti madaxweynuhu si fiican u dhallinyarada ugu qudbeeyey aadna waa u dhiirigeliyey wuxuuna yidhi ilaa iyo hadda lama oga qudba sira xataa ma qarsoonto aakhirka madaxweynaha wuxuu yidhi waa la ogaa warnimayo khudbadii madaxweynaha ilaa hadda cabdinuur ma soo dhaafin war adeero ma kuraankur baa laqdeen idinku warwar ma haysiina xeerka doorashadoo baarlamaanka doodiisu ka socoto waxaa ku jiraa la yidhi qodob dhahaya maalinta madaxweynaha la dooranayo qofna ma hadli karo baroordiiga oo nidaam nidaam xataa lama dhihi kara miya doorashadu hadday dhammaatana qof juuq dhihi karta ma jirta maahino warwar ma haysiine qodobkaas waxaa ka hadlay xildhibaan sakariye wuxuuna yidhi waxaa soo diyaariyey agoontii jenaraal gabre kadibna baarlamaankii buuq baa ka dhashay gudoomiyaha mursala wuxuu ku amray sakariye inuu qodobkaas raalligelin ka bixiyo yaa gabre ma gurigan yow nagu heestaa mugga war gabre ma noole agoontiisi baa lagu sheega maskaxda beele maday mursal codkaas raaligelin ka biya mad usleeye dadka inta us nidaam nidaam nidaam rabbi salli ma inka korgaada waay war xildhibaan fiqina wuxuu yidhi sharci cusub ee doorashooyinka waxaan u bixiyey walwaltire warwar maysina guddoomiyaha shabeellaha hoose najax wuxuu yidhi miinooyin dhilku layskugu aasay ayaan qaati ka taagannahay dowladdana waxaan ka codsanaynaa inay noo keento qalab miinada lagu baaro warnamiya maysiin lahaa qalab bayba ka horeeye etoobiyaba miinada waran lay shugshugka siyaasay maay waran muntumadaana adeero miinada haddaan dhulka lagu aasin macirkaa lagu aasaya arwar ma haysine axmed madoobe godkiisa biyo ugu gale yaa dabaalma yaqaana miya webiga jubbi ka fatay seeraar miyaa la aqoonsaday war maya xidig baa la aqoonsaday oo isagu marka hore god biyo gal e maxaas u galayne war maya waa diin godgol gore godgol war man wasiir oomaar baa madaxweynaha jubbaland noqday war waad marantiina warkaan naga dhex galinina dhegaysta haye masayidka axmed madoobe garaan laga dhigi rabaa marka awowgii la gub ilaahay baa wax kaa odhanaya taa war waad nagu waanaseena warka naga dhegaysta diyaaradihii kismaayo ka baxay oo kenya aaday waa la joojiyaa la yidhi heshiiskii uhuri oo farmaajo galema fulay calaa kulli xaal hadda kadib axmed madoobe hadduu kenya aadayo waa inuu wajeer maraa ama muqdisho soo maraa diyaaraduu si gaadadililaha ilikafaluusa ilikakorgaaday araada galmudug dawla malaa dhismaswili sidii u kala taagtaagan yihiin war haddaaba galmudug oo dawlad la'aana iyo puntland ku dagaalamayaan afbar waaqo aryaa puntland dawlad waaye rayad lama dagaashee howgafin war rayadku ayagaa dagaalamaya dawladu kuma jirto war yuusuf cali samatar cali khaliil gallayr meel ma kuu og yahay murtida maanta aan maqli jiray war nimay wax maidiin sheegaa ninba waxaa u darane geed timir abuurkiisa lay keenay laba sano kadib timirta ma ka cunaa arro aan wax ma kuu sheegaa wiilkaada wiilkiisaa cunaayo war war ma haysaan dalka xaaladda ka jirtana warka ma haysaanana dhegaysta xalay qiso murugo lahaa dhacdoon gabay dheer ka sameeyey cashaan gurigii u doontay intiisa la ii guraayey ayaan suuqii ku laabtay waxaan tegey laamigiiye jardiinkii baan fadhiistay cayaartii baa dhammaatay asxaabtii baan la dooday cabbaar kadib baan dhaqaaqay anoo gabar meelle taagan ayay bisad yarina dhaaftay waxay gashay xaafaddeenna ilaan way baahanayde jikadii bay soo abbaartay canjeelo la ii diyaarshay daboolkii bay ka qaaday anaase u diiday baasto yaanyuurtii waa xanaaqday safiitada doolli saaran ayayna markii ku boodday asagii naxdintuu ka qaaday maxaajiirkii ka raacay qaniinyadii ay ku boobtay lugtiisaa dhaawac gaadhay sayntiibay kala bargoysay ciddina daankay ku jeexday haraatina way la weysay habeenkiina qayladiisii ayaa laga seexan waayey aroortii waabarkiina ayaa dhakhtar loola cararay ilaan jidadkaa xirnaaye intuu sii dhiigbahayey ayuu gaarigii la daahay markaasuu geeriyooday allaha u naxariista kaase kuwii kale maxaa dhib haysta ogow madaxdii dayacdayna haddaan laga keenin mooshin bisadijii raafin mayso waxaan ku samayna sheega
way mahadsan yihiin saaxiibada xuudunta kalema intaan ka bixin haddaan markaan fiirino magaalada caasimadda ah ee muqdisho ee guddoomiyaha madasha xisbiyada qaran sheekh sharaf sheekh axmed oo welinaya qaar ka mid a xubnaha madasha xisbiyada qaran ayaa maanta kulan gaar ah oo lagu kala tegay muqdisho kula yeeshay wakiilka qaramada midoobey ee soomaaliya kulankaas wuxuu ku saabsanaa arrimaha doorashooyinka qaranka xubno ka tirsan madasha xisbiyada qaran waxay sheegeen in wadahadaasi looga hadlay ee doorashooyinka qaranka islamarkaasna sheekh sharaf sheekh axmed iyo james ward ay isku fahmi waayeen qaabka doorashada waddanka ka dhacaysa qodobada aan si madax banaan u helnay ay ka wada hadleen james ward iyo shasab sheekh axmed waxa ay ahaayeen helidda doorasho xoriya xalaal ah islamarkaasna la ogol yahay inay ka dhacda waddanka taas oo la sheegay in qaabka ay noqon doonta ay isku fahmi waayeen labada mas-uul ee maanta kulan ku yeeshay muqdisho barnaamijka taas waxaa ku dhan yahay tani kulan dambe habeen wanaagsan
adiga goobnaga dhigay abtirsintan gaarka soomaali galo xaqa gudashaadiisiyo gacalsooridiisiyo dhaqanan la gaadhay siisay waan nahay gaarsiisay waan nahay allahayow adiga goobnaga dhigay abtirsintan gaarka soomaali galo xaqa gudashaadiisiyo gacalsooridiisiyo dhaqanan la gaadhay gaarsiisay baan nahay siisay baan nahay gaarsiisay baan nahay deeraangu iyo dayr kuilowna gaajadu geyu ku caan yahay gaarsiisay baan nahay siisay baan nahay gaarsiisay baan nahay kuilowna gaajadu geyu ku caan yahay gaarsiisay baan nahay siisay baan nahay gaarsiisay baan nahay waxaa taana garbigan buuradda habgodlanayiyo dhulka geelu daaqee midhaha aan ka guraniyo doogiyo garoogiyo hadhaagale gaarayaashay baan nahaye
garbigan buuradab goldanayiyo dhulka geelu daaqe midhaha aanka guraniyo doogiyo garoogiyo hadhaagale gaariyeeshay waa nacaye
waxaa taagadeeda gabdha wada xariiro geediga hayaansho giddii xadhkaha soo hayo waxaa taagadeeda gabdha wada xariiro geediga hayaansho giddii xadhkaha soo hayo
gaariyeeshay waa nahaye